qofka muslimkee awooda maxaa sidwal dheeraad ku ee masruufka naftiisa helshay maalintii dee uu is dhammaysada soonka ramadaan weliba lagu faday inuu isbiyi sakaatulfidriga sakaatulfidriga weliba lagu faday dadkoo dhan magali balaangiyaal taasoo nabiga salaallahu calayhi wasalam ka sheegay inay qofka soonyi ku dhaahiryaasa geefkay ku dhiintiisu soo manaay sidoo kale raashin nagadaas masaakiinta sheeg aadan sheekh sayidoo kumude ulmawadiinkan kuwii magaalada baydhaba iyo weliba uuse bulshada muslimiinta anba dhaamiyey wala eta sakaatulfidriga iyo waqtiga libiyow تجب على المسلمين زكاة الفطر ما كواجبات المسلمين كواجبات ولا تجب على الكفار قال ما أنك واجبات ما أنا ما يسيو ما أنا ما يسيو ما أنك واجبات وكل من دخل عليه شوال لكسك حصوم على شوال ديري وعنده قوته اي قوت في هايسد وقوت ما قوته لانك سبيلو قوت في هايسد يوم وما يودي إسلام أنت هايسد وما يودي به زكاة الفطر ايوا عنهم أداها عنهم وسولس كبير يوم كديبي ولا لو لسالك ولا كديبي lankii idinka shaqeeye laakiin misheer gaadado kaas ajiira dhere naonta ijaarka roogo wal ajiiru yani may ku dhiibo laakiin unuga unuga walaale oo idinka idayg wada tari geerto unuga kin hay tari idola qaraabada kin dirti hibla dhalay ma ila maa adil kiili lanka masarufaha idisrogdo yal ku faday taasiyan tan tan qufaan hadii ilaa marka rasuulka sal slam zakaatu fitri saaca min tamrin suuq timre oo saaca min shaciirin yer على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير المسلمين وأمر بها رسولك ما أمري أن تؤدى إلى ديب قبل خروج الناس إلى الصلاة أنت الصلاة إن بان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما يقرأ كتاب يوم يقرأ ويؤدي ولي المعتوه لأنك أنا في إبرك إيه جنكلة أما لأنك السبيق إيه إيوا إلا ماذا زكاة فطري لكو ديبه لأنك نفقك واجبتي لكو ديبه كما يؤدى الصحيح عن نفسه sikan fiyaw iyo oglin ku dhiibo oo kale haddii dadku isbiilow dad gaale ka jaraan gaaladas ima ku dhiibo er marka culammada iyada aan dheeradayn warkan iyada aan ka dheerayn ay ku hadlay alimaam abu isaaq shayraazi ku hadlay alimaam shaafici ku hadlay alimaam nawawi ku hadlay culammadan ya ku hadlay marka dadkaasa lagu dhiibay dadka lagu dhiibo waa lankas muslim ee lagu dhiibay yaraaday nooc kasta ahaaday iyo lagu dhiibay xadiidka markii idda walaa tajibu cala alxamli uurka jarka maka waajibaas aladi fi lbatn ilaa in yatadawac biha falaa baas hoos tadawac iskuka dhiibay ilaa midta xaamilata isu dhiiba falaa baas alkhaliifa cuthmaan ibn cafaan radiallahu taala anhu may sugana inuu uurka jarka ku dhiibi jir laakiin uurka jarka makii waajibaas habshinko iyo dhiirarko habshinga ama hanshaba leere hanshab ama habshin hoob galantoole ta dhiirada leere marka waa ritlun wa nisfu ritlin bagdaadiyin ow min mutawasit inaas ma ere dadka dhexdhexaadka ah habshin jo dadku galan yar dadku galan weyn ama ahayn dadka dhexdhexaadka ah habshin iyo mudka ah